إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar baadari lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay ayaa ka dhacay kiniisad ku taalla dalka ethoobiya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa quus iyo rajabaal ka muujiyay dagaalka ka socda gobolka hiiraan ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa weli wadaa weerarka ay ku hayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaas oo ay ku qasbayso inay qaataan kaarka lagu sheegay codbixinta doorashooyinka xubin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu burburiyey ciidankooda iyagana isku diray xaflad ay ku qalin jebinayeen arday bartay xirfado kala duwan kana aflaxay mu'asasada alxikma ayaa lagu qabtay magaalada rabdhowre ee walayada islaamiga ah ee bakool ugu yaraan afartan qof ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday xarun caafimaad oo ku taalla dalka suudaan sidoo kale warka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan riditaankii nidaamkii nusariyada bashaar al asad waa mid ka mid a dhacdooyinka lagu xasuusto sannadkan sii dhammaanaya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar baadari lagu dilay kuwo kalena lagu afduubtay ayaa ka dhacay kiniisad ku taalla dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan oo ka howlgala gobolka oromada ee gudaha dalkaasi ay weerareen mid ka mid ah kiniisadaha ku yaala dalka itoobiya kiniisadda la weeraray ayaa ku dhowaad lixdan kilomitir koonfur bari waxay kaga beegan tahay magaalada caasimadda ah ee adis ababa waxaana weerarka ka dhashay khasaare nafeed iyadoona ay kooxdu afduubteen tiro baadariyaal ah mid ka mid ah baadariyaashii ku sugnaa kiniisadda ayay kooxdu ku dileen isla goobta iyagoo sidoo kale afduubtay qaar ka mid ah baadariyaashii ku sugnaa kiniisadda kuwaas oo aan la ogeyn tiradooda warbaahinta mahiibeer kedushaan oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee laga helo wararka ku saabsan kiniisadaha itoobiya ayaa dhacdadan ka xaqiijisay kiniisadda la weeraray oo magaceeda lagu sheegay zikawalla kana tirsan kiniisadaha ortodhokiska ee dalka itoobiya si kastaba ha ahaatee beegsashada baadariyaasha kiniisadda itoobiya gaar ahaan gobolka oromada ayaa si joogto ah u socotay lixdii sano ee lasoo dhaafay xilli afduubka iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay si xowli ah kaga socdaan guud ahaan dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa quus iyo rajabaal ka muujiyey dagaalada ka socda gobolka hiiraan ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan xildhibaan cabdiraxmaan gurey ayaa tilmaamay in dagaalkaasi maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysanayo islamarkaana uu sababay khasaare xogan oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka isagoona qiray inay ku waayeen askar badan xilliguu dagaalka bilawday xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambeysana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaana taakulayn iyo dowlad garab istaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xunnahay nimankaasna dee niman oo waa ogtahay oo maalin walba meel ay tagaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa ogtahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadalka ka sheegna lakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno marka aada ugu xunaada wax noocaasini maalinkasta dhacaya waxaan leenahay culayska dagaalkaasi mid aan
cabdiraxmaan gurey oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaalka hiiraan uu si cad ugu adkaaday maalin kasta waxaa nagu kordha culayska waxaan qirayaa in askar badan ay ku dhimatay dagaalka ka socda hiiraan waana run aanan kagabasho lahayn ayuu yiri xildhibaanka horta ma dagaalkan dee dowladda markay cusbeedna anaga dagaalka waana haystay twenty twenty two iyo dagaalku nagu bilowday waxaan qiyaasaa waa markiiba dowladda cusbeedka ahayd oo markaas la doortay ilaa maanta hor dagaal ku jirnaa maalin aanan dhimasho jirin ama dhaawac jirin ama ma jirin oo anaga aan gacmaha kula jirin dhiig marka haddana way sii gelaysaa dowladdiioo xilligeeda sii gebagaba yahay iyadiioo ka hadlayso ayay ka hadlayeen maantana waxaa dalka laga yaabaa meelu u socdo caawa qof yaqaan ma jiro dalkan dhinac walba amniga meel u socdo lama yaqaan siyaasadda lama yaqaan dastuurka lama yaqaan maamul goboleedyadii qof garan karaa meelay ku dambeynaa lama yaqaan marka waa nasiib daro iyagoo toban toban six meel socdaal garanayn in dowladdii ay ku mashquulsan tahay twenty sixteen waxaa waa wax dadka soomaaliya lagu khaldaayo waaye waa wax la raba in lagu lagu jahawareeriyo waaye waa wax la raba in indhaha soomaaliyeed laga sii jeediyo waa dhibaato socoto war dagaalkan ka socda ka socda dhowr kilomitr xamar oo nimanka mataqaana maalin walba ama jidka marayaan ama ku qabsanayaan maxaa laga doonaa laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan xag yaan nool yahay marka adeer waa nasiib daro hadalkan ka soo yeeray xildhibaanka ayaa u muuqda mid si cad u muujinaya xaaladda cakiran ee ciidamada dowladda federaalka ku haysata gobolka hiiraan taas oo laga dheehan karo hoos u dhaca ciidamada dowladda federaalka iyo khasaaraha aanan la koobi karin ee ku gaaray qaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose dowladda federaalka ayaa weli wada weerarka ay ku hayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku qasbayso inay qaataan kaarka lagu sheegay codbixinta doorashooyinka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya weli waxaa magaalada muqdisho ka soconaya afduubka iyo dhibaatooyinka kale ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dadka shacabka ah ku qasbaya in ay ka qayb galaan doorashooyinka ciidamada dowladda federaalka ayaa guryaha ugu galaya dadka rayidka ah iyaga oo aan kala reebanaynin dadka xanuunsan iyo kuwa kale intaba muuqaal qabsaday baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamo qori caradii ku kaxaynaya arday iyo macalimiintooda iyaga oo xitaa aan dhaafaynin haweenka umusho ah walaalayaal saanaan haysa qasabaa lagu cudeynayaa ujeeda hooneydan qasabaa lagu saaraya hawaanba doorashada haloo fakado waaye xoogku codayaan haysataa kas askari mujeedaa qasab aniga hadda umula ahayaa dhay saddex inoo yirisma ii joogaanaa dhay guri waxaa ku dhaafanaa malgas ee kale ay daba taagan yihiin dhibkaasaan haysto wallahi bilaa kuwaan ilaahay hanaga qabtee
dowladda federaalka ayaa weli wadaa weerarka ay ku hayso dadka shacabka ah ee muqdisho ku sugan xubin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu burburiyey ciidankooda ayagana isku diray faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
iyadoo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay cirka isku sii shareerayso ayaa waxaa geesta kale isa soo taraya dhaleecaynta ay hawada isu marinayaan axmed ugaas oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inuu burburiyey ciidankooda dhexdoodana isku diray isagoo xusay inay iskhilaafsan yihiin wax u soo kordhayna jirin waxaanse la yaabanahay xasan sheekh wan aad ula yaabanahay war xasanoo wixii aad shalay markaad adiga aad mucaaradka ahayd aad ummadda aad uga dagaalamaysood lahayd wax baan ummadda ka difaacaya kadaa ummadda wix baad samaynaysaa adiga aad lay shalay laga daayey wixii shalay aad caayaysaa aad samaynaysaa kadaa waxaa la yaab leh maxaa isbedelay maalin waxaan maqlahay isagoo leh duwal kuwa isku filan nahay oo dal isku filan baan nahay annaga oo nalan faragelin karo shalayna waxaad lahayd duwal kugu sabagol yahay adduunka kaalintiina qaata war hanaga tegina maxaa noo soo kordhay haddaan ciidamo xoog leenahay adaa burburiyey dalka inuu burburay waxaa lagu gartaa in shacabka hubka uu la wareego dowladdii hubkeedii in shacabka la wareego waa astaan burburka daliil u ah hubkii shacabka dowladda lahayd baad shacab u dhiibtay dhaqaale nooma soo kordhin kalsooni nooma soo kordhin oo waatanaa iskhilaafsannahay wuxuu dhanka kale qeexay in xasan hadalkiisu iska hor imaanayaan oo uu mar leeyahay shisheeyaha waan isku filannahay mar kalena leeyahay waan idin baahannahay war hadday hargeyse kaa go'an tahay oo garowa kaa go'an tahay oo kismaayo kaa go'an jubbaland kaa go'an tahay waxa isku filan ood sheegaysa wa'ayo oo aad hayso wa'ayo cidda isku filan oo isku kalsoon ood sheegaysa wa'ayo haddii dhulkii qaar uu shabaab ka talinhayo oo ka dagaalamahayo dadkii intii aad haysayna aad kala dishay ood kalsoon darre ku riday cidda isku filan ood sheegaysa maxay tahy maxaa soo kordhayo shalay joo shalay maqnaa markaad lahayd adigu hadduu alla kuu sabagoya ha iskuma filin hanala ka soo gaaro hanala ilaaliyo hana qaybtiina qaata international community oo qaybtiina qaata markaad shalay adi lahayd maxaa noo soo kordhay ma midnimaa noo soo kordhay ma ciidan xooglaan noo soo kordhay ma dhaqaalaan noo soo kordhay ma cadowgii nala dagaalamayaan ka adkaanay maxaan qabannay oo maanta aan isku filaanshaad noo sheegaysa maxay tahay keliya adaa meesha u socday waana tagtay wax kaloo soo kordhayna ma leh waxa hoosu degay maan wax kor soo kordhay ma jiraan xildhibaankan ayaa dhowr mar sidan oo kale weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh isagoo sheegay in meel looga soo wada jeesto tibaaxaynaha in ciidanka dowladda federaalka uu si qaldan u adeegsado danihiisa gaarkana ku fushado xiisadan u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa salka ku haysa arrimaha doorashada qofka iyo codka ah oo ay villa soomaaliya doorashadii maamulkaas ku doonaysay inay hirgeliso taas oo dhankooda maamulka axmed madoobe ka soo horjeesteen tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya labadan dhinac xaflad ay ka qalin jebinayeen arday bartay xirfado kala duwan kana aflaxay mu'asasada alxigma ayaa lagu qabtay magaalada rabdhuure ee walayada islaamiga ah ee bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan riditaanka nidaamka nuseeriyada suuriya waa mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xasuusta sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaana ah warbixinta soo jeedinaya moxamed amiin
waxay ahayd subaxnimo arbaco ah taariikhdii hijrigana ku beegneed shan iyo labaatanka jamaadul uula kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada waafaqsan toddobiyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad labada kun iyo afar iyo labaatanka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsanaa kacdoomadayaasha suuriya ayaa bilaabay howlgal ballaaran oo loogu magacdaray radcul cudwaan kaasi oo bilowgiisa lagu sheegay in hadafkiisu uu yahay in lagaga hortago duqaymaha gardarrada ah ee nidaamka nuseeriyada ay ka geysan jireen waqooyiga dalka hase ahaatee markii dambe isku beddelay weerar ballaaran oo ku guulaystay in lagu rido nidaamka qoyskii al asad dagaalada ayaa ka bilowday deegaanada dhacabaadiyaha galbeed ee gobolka xalab waxaana kacdoomadayaasha xilligaasi ay ku guulaysteen inay jeexaan difaacyada nuseeriyada iyo iiraan sidaasina kula wareegaan deegaano istaraatiiji ah oo aanay reer suuriya si dhow u filan jirin in looga saaro huwanta qabsatay saddex maalmood gudahood waxay kacdoomadayaashu awood u yeesheen in ay la wareegaan deegaano ballaaran oo dhaca idlib iyo xalab iyagoo sidoo kale awood u yeeshay in ay jaraan waddada caalamiga ah ee m f ee isku xirta gobollo badan oo ka tirsan dalka suuriya xalab kadib waxay dagaalamayaasha kacdoonka dalka suuriya u gudbeen gobolka muhiimka ah ee xamaah kaasi oo daris la ah idlib astaana u ah kacdoonkii sideetimeeyadii looga horyimid xaafid al asad ee dhaliyey gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee loo geystay muslimiinta suuriya la wareegitaanka xamaah oo ku beegnaa siddeed maalmood kadib bilowga howlgalka radcul cudwaan ayaana ka dhignaa guul taariikhi ah durbadiiba kacdoomadayaasha oo aada u caaboonaa farxadda guushana ay daadihinaysay ayaa u gudbay gobolka ximis oo deris la ah gobolka xamaah waxaana gelitaankooda ximis ay ka dhigneed in dimashqo la wareegitaankeedu tahay keliya maalmo kooban sidii la filayay ayayna wax walba noqdeen kacdoomadayaasha ayaa la wareegitaanka ximis kadib qabsaday gobolka darca ee dhaca koonfurta dalka suuriya sidaasina waxay dimishqo ku noqotay mid go'doon ah kolonyooyinka kacdoomadayaasha ayaana jihooyin kala duwan kasoo istaagay magaalada dimishq maalin axad ah taariikhduna ku beegan tahay toddobada jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ayay kacdoomadayaasha suuriya gudaha u galeen magaalada dimishq iyagoona la wareegay xaruntii madaxtooyada ee wakhtiga dheer laga soo maleegayay gumaadka ka dhanka ah muslimiinta shaam waxay ahayd maalin ka mid ah maalmihii ugu farxadda badnaa ee soo mara muslimiinta shaam kuwaasi oo ku guulaystay inay iska dulqaadaan nidaam nuseeri ah oo macaansanayay daadinta dhiigga muslimiinta muddo ka badan nusqarni waxaana aada loo xusuustaa muuqaalada qalbiga u roona ee ka imanayay xabsiyada suuriya iyadoo ooda laga rogay haween caruur iyo waayeelo nolol iyo geeri ahiladooda aanay midna ku ogeyn sidaasi ayaana lagu soo afjaray nidaamka mujrimka ah ee dhiigyacabka ah oo kontonka sano ka badan gowraca iyo gumaadka ku hayay muslimiinta shaam dhacdadan ayaana noqotay mid ka mid ah dhacdooyinka aan marnabo la hilmaami karin ee lagu xusuusan doono sanadkan sii tegaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada
ففي الوقت الذي نرقب فيه أحداث معركة المسلمين ضد الصهاينة في فلسطين ولا تزال شمس النصر رغم التضحيات الجسيمة ساطعة في سماء غزة والضفة وبيت المقدس إذ بشمس أخرى تشرق علينا في سماء سوريا تبشر بانتصار آخر يشفي الله به صدور المسلمين فها نحن اليوم نفرح بنصر الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير فأفتتح خطابي هذا بالتهنئة والمباركة لجميع المسلمين عامة ولأهلنا في شام الرباط خاص بهذا النصر والفتح المبين الذي امتن الله به على عباده المسلمين المستضعفين في سوريا وذلك بعد سنوات من القهر والظلم والإجرام والوحشية قتل وعذب ونكل فيها بمئات الآلاف من المسلمين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الله أكبر بت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملي أرواحنا بدفنا فلتغفري ما قد جرى جئناك حبا والسرور شوى
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ugu yaraan afartan qof ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday xarun caafimaad oo ku taalla gobolka kordofaan ee dalka suudaan wararka laga helayo dalka suudaan ayaa ku warramaya in halkaas uu ka dhacay weerar sababay dhimashada tobannaan qof oo u badnaa dad shacab ah iyo shaqaale caafimaad kuwaas oo ku dhintay duqeyn lala beegsaday xarun caafimaad oo ku taalla galbeedka gobolka kordofaan weerarkan ayaana lagu burburiyey isbitaalka almujlad ee ku yaala galbeedka gobolka kordofaan sida uu shaaciyey agaasimaha guud ee mid ka mid a hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha duqayntan ayaana weli si rasmiya loo ogeyn cidda ka dambaysay hase ahaatee gobolkan ayaa wajahaya loolan adag oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo maleeshiyaadka r s f warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa